taswiirta sagaalaad yuusuf waxa uu ku jiray xabsigii laba sannadood habeen habeenada ka mida fircoon waxa uu ku riyooday riyo oo waxa uu joogay fircoon webiga agtii webigii niil kadib markuu arkay toddoba sac oo bannaanka u soo baxay oo toddobadii loodahaa ee caatad ahaa ee ka soo baxay webigu waxay cuneen toddobadii sac ee bannaanka joogay ee burbuurnaa fircoon aad ayuu u yaabay oo waxa uu yidhi haa waa maxay riyadayni maxay tahay haddana fircoon hurdadii ayuu ku laabtay oo haddana waxauu ku riyooday fircoon riyo kale haddana waxauu arkay riyo kale oo ahayd tan oo waxaa kale oo riyadii ku arkay toddoba sabuul oo il tiran oo wanaagsan oo ka soo baxay isku jirrid dabadeedna waxaa ka soo daba baxay toddoba sabuul oo engegan oo xunxun oo dabayshii barri qallajisay markaasaa sabuulladii xunxumaa way liqeen toddobadii sabuul oo wanaagsanayd markaasaa u sheegay saaxiriinta laakiinse ma uu jirin mid u sii sheegi karaa markaasuu fircoon aad u siyaabay oo isku buuqay markaasuu u sheegay sixiriintii iyo la taliyaashiisii inay waxaan u sheegaan laakiin mid iyaga ka mid ahi waxba kama sheegi karin riyadan laakiin ninkii khamriga dhadhamin jiray ama suubin jiray ayaa waxa uu xasuustay ninkii yuusuf ee ku jiray xabsiga fircoon markiiba yuusuf xabsigii ayuu ka soo sii daayey oo wuxuu ku amray in la soo sii daayo laakiin yuusuf waxa uu ku yidhi fircoon anigu kuma turjumayo riyada laakiin ilaah baa kuu turjumaya markaasaa yuusuf u sheegay fircoon in labadan riyood ay isku macno yihiin markaasaa yuusuf waxa uu ku yidhi fircoon waxaa jiri doona toddoba sannadood oo barwaaqo ah markaasaa waxaa ka iman ka daba iman doonta toddobadii sannadood ee barwaaqada ahay toddoba sanno oo abaar ah oo dadku wax walba ay waayi doonaan oo ay laawi doonaan toddobadii sannadood ee barwaaqada ahayd markaasaa yuusuf waxuu fircoon kula teliyey in la sameeyo qof isagu ilaaliya oo cuntada ururiya toddobadadaa sannadood ee abaartii intaana iman fircoon markaasi waxa uu arkay yuusuf inuu yahay nin aad u caqli badan markaasi ayuu isaga uga dhigay mid wax walba isagu xukuma saaxiibbayaal soo iminka ma arkaysiin sida noloshii yuusuf ay isku beddeshay saaxiib soo ma arkaysid sida noloshiisa yuusuf ilaah uga shaqaynayo tani ma ahaa wax dhacay wakhti gaaban yuusuf ma ahayn mid bilaa samir ah laakiinse in badan ayuu ilaah sugayey